runtii caqabaad badan ayaan wajahnaa marka aan doonayno dhowr iyo soddon sano kadib meel dowladdu lahayd inaan gacantii dowladda ku soo celinno oo aan dibudhis ku samayno si adeegyadii ay bulshada ugu qaban jirtay ay mar kale ugu qaban ama dad hamiyey ha ahaado ama dad dukumenti been abuura u samaysta ha ahaado ama dad si sharci darraha uwa- u haystay ha ahaato waxay adeegsadaan marka barbagaan iyo yacni goobihii dowladda la gadanayaa iyo wixii uun xun oo ba- oo bulshada aan qalbigeeda u roonayn marxalad siyaasadeed oo kala guur ah barbagaankii hawada isqabsaday ayaa waxay noqdeen wax badan oo niyadjab ku ah dibudhiska iyo horumarka gobolkan banaadir waxaan rabaa mudanayaal iyo marwooyin inaan halkan ka caddeeyo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hadda joogtaba waxaa ka go'an hal mitir oo dowlo ay leedahay ama dad uu le- dad leeyahay inaan dan gaara loo qaadan haddii arrintaasi ay jirto oo barbagaan iyo siyaasad meel ii dhige si dhaba ay jirto cidda lala soo xiriiraya waa aniga idinla hadlaya laakiin kalsooni boqolkiiba boqol ayaan ku qabaa inaysan haba yaraatee jirin halkan waxay ka mid ahayd meelaha barbagaanka ba- ba- ba'an laga fidiyey maantay xariigjarkaanaan filayaa in lagu bogsoon doono goobaha kale ayagana sidaasoo kale ayaan meel fagaara ku muujin doonaa inay leedahay dowladdu lahayd dowladda gacanteediina lagu haayo annaguna waajibkii nooga aadana aan ka gudin waxaa socda dhismaha waddadan kala qaybisa ceelgaab eh, kala qaybisa xamar jajab iyo xamar weyne oo ka soo bilaabata jaamacadda ummadda ama shabeelle socotana ilaa isbitaalka martini qayb weyn ayaan hore u soo dhisnay dhammaystirka qaybtii kalena gebagabow naga yahay taasina waa qayb dibudhiska iyo horumarinta gobolka banaadir ka mid ah waxaan rajaynaynaa tallaabaha aan qaadayno oo horumarineed inay bulshada hadda joogta iyo ubadka soo koraya iyo kuwa dhalan doonaba ay munaafacaadsan doonaan caqabaadka aan la kulanno ayay ka mid tahay meelaha aan dhisno oo aan bulshadu u bislayn dhooritaankeeda oo wadda laamiya oo malaayiin dollar ay ku baxdo aan aragno iyadoo si fudud tubooyin looga disiyey oo yacni la jeexay waxaan ka codsanaynaa bulshada gaar ahaan eh, kuwa ka shaqaysta howlahaas inay nala gartaan nala- nalana dhowraan danta guud iyo danaha dadweynaha